الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال kitaabu nikaax baynu ka warramaynay baabkii ka warramayay guurka baabka caawa waxa weeye baabu rajaca bifatxi raa'i wa kasrihaa waalfatxu afsaxu masdaru rajaca alrajca waarijca in alrajca la idhaahdo ayaa wanaagsan almaratu min alrujuuc macnaheedu waxa weeye ninkii oo xaaskii soo ceshaday intii uu furay kadib gabadha la soo ceshan karaana waa tii aan dalqadaha loo dhammaynin ama aan laga iibsan qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacaba waxa ku sugan ruux la furay in la soo ceshan karo markay mashruucta ilaahay baa wuxu uhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik bucuula waa raggii ninkii furay waa ku ayaa ku xaq looho ku habboon gabadhan inuu soo ceshado muddada ay ciddada ku jirto fii dalik ay maadaam hiya fi lcidda inta ay ciddada ku jirto inay wali cadad bixin cumar ibn khaaab ayuu nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku uhi murhu falyuraajichaa waynu soo marnay taana inankaaga cabdullaahi ibnu cumar u sheeg ha soo ceshada xaaska ibnulmundir oo in badan ijmaaca soo naqila waxa uu leeyahay ahlulcilmigu waxay isla waafaqeen ninka xortahay hadduu xaaskiisa furo tiro ka yar saddex dalqadood waa mid ama laba ah inuu soo ceshan karo rajciyadu wuxuuna geli kartaa dalaaqa aan baa'inka ahayn waa dalaaqun rajci wa dalaaqun baa'in furiinaan soo ceshi lahayn iyo furiin soo ceshi leh laba jeer baan soo ceshi jirin ama aan idhaahnee saddex jeer mar waxa weeyaan marka uu dalqadaha u dhammeeyo fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah xalaal uma aha ilahay nin dambe gursato mar hadduu dalqadaha u dhameeyo midda labaadna waxa weeye kolka ay ka iibsato ninkii furiinka khulucah baab lkhulci wey waynu soo marnaa filaya khulucana waaya ama waa dambeeya labadaa midkood wey ya hulucaad gabadha ay ka iibsanaysa ninka furiinka dee kol haddii uu ay ka iibsatay hadduu soo ceshan karayo maxaa ka ka faa'iide ah lidaalik meher cusub mooyaane mar haddii ay ka iibsato dalqadda ma soo ceshan karo masalada saddexaad aan u soo ceshan karaynin waxa weeye tan iminka soo socota baabulicaan kor haddii nacdale ay dhex marto oo nacdo la isku tuurtuuro baabkaa waynu arki doonaaye isaga waa furqa mu'abada soo ceshi ma jiro marka waa in la fahmaa welibana baynuuna suqra iyo baynuuna kubra baa la ydhaha baynuuna suqra waa ka fogaansho ay ka baayintay gabadhi laakiin kooban waa markay ka iibsato wayada xalaalo way u tahy ee waanu soo ceshan karayn ee meher cusubun bay u baahantay geed fadhiisi cusub laakiin tan ama licaankuu dhex maray ama dalqadii u dhameeyey waa baynuuna kubraa fogaansho fog bay fogaatay oo xalaal maaha waxa weeyaan waa fursad ilaahay uu siiyey addoommaha rajiciyadani waxay ilaahay uu yaqaanaa addoonka rag iyo dumarba qofka addoonka ah iyo sida uu fikiro iyo caqligiisa iyo caatifadiisa iyo caladiisa iyo isrogragiisa waxo dhan ba ilahay isagaa yaqaana markaasuu u dejiyey sharci ku munaafiba markuu ilaahay ka warramay fii awali suurati dalaaq furiinka iyo soo ceshiga ayaa wuxuu ihi laa tadri lacalla allaha yuxditu bacda dalika amraa qof yahow ma ogide waxa iska suuragala labadan qof intii ay isfureen kadib in arrin soo cusboonaado in wax soo cusboonaadaan oo midibaka kale uu dib u jeclaado midibo ka kale uu u murugoodo midibo ka kale uu usoo xoqdo oo dabeedna la arkay ninkii oo madax xoqanayo o le islaantii baan soo celinaya haatan waan isku heshiinayoo markaa sheekoo bal in qiliya wax loo haya halkaan noo yaro baadhbaac iyadina ay leedahayba mararka qaarkood dumarku say u kala geesisan yihiin ay leedahay wuba cadhaysnaaba ama anaaba ku qasbaybaabay odhanaysaaba qiilku si u salaxmo marka waxaa macruufa qofkan nicmada ma dareemayo lamaanihiisa reerkii oo wada jira carruurtoodii iyo gurigoodii ay wada joogaan mid waliba dhankiisa uu ka dadaalayo marka taa la isla waayo ay arkaan rafaadka carruurtii ku dhacay oo mid waliba reer dulsaar uu ku noqdo ama albeerka uu gala ama saas oo kale ayuu dabeetana dareemaya mushkiladda furiinku ay leedahay kaasoo dhanaya wallaahi xalku waxa weeye isku noqon marka sidaas darteed ayay habboon tahay dadka had iyo jeer marka ay kala tegayaan in arrinkooda uu noqdo lafaha gur oo xaragada ha ka tegi oo ninkaa maad maqan yidhi lafaha gur laakiin xaragada ha ka tegi meesha afwal xumayni markaa furiin ha yimaado gobonnimada iyo xaragadana ayaan laga tegin laa tadri lacala allaha yuxditu bacda dalika amra ila in laysu soo xisadaa suuragaloo laysku soo noqdeen hadduu seedig iyo hadduu sodooda iyo hadduu sodoga yahayba ha laga fiirsado oo yaan lagu dhiiranin labada qof in aada loo kala ilaaliyo oo ma waa intaasi waa muqadamadii baabka xikmaddiisana waynu sheegnay xukunkiisuna waa inuu xalaal yahoo la siiyey mufaaraqaadka uu leeyahay ee uu kaga duwan yahay labada qofee isqabana dabcan isu xalaal baanay ahayn laakiin gabadhan la furay axkaam badan ay kala mid tahay talaqabaa jira masruufkii bay leedahay gurigiina way leedahay intaanay cadad bixin ee la soo ceshan karayo hadduu dhintana dhaxarkii bay leedahay isna wuu dhexlayaa iyana way dhexlaysa fii kaiiri min amasaa'il hiya tushbihu zawja xaaskii bay la mid tahay meelo badanoo masaa'ilka ka mid ah gabadhan ciddatu rajciya ku jirtaa can cimraan bni xusayni radia allahu canhu annahu su'ila can rajul nin baa la weydiiyey cimraan yudalliqu xaaskiisa furaya uma yuraajic soona ceshanaya walaa yushhidu markhaatina aanu samaynayn faqaala wuxuu cimraan yidhi ashhid markhaati u samee niyow calaa talaaqiha gabadha markaad furayso wa calaa rajcatiha iyo markaad soo ceshanaysaba rawaahu abu daawuud haakadaa mawquufan abu daawuud sidaasuu ku wariyay isagoo xadiidku mawquuf calaa cimraan ibni xusayn ku joogoo nabiga gaarsiisnay wa sanaduhu صaxiix waa mawquufun bisanadin صaxiix oo in asxaabigaa laga wariyey buu sidaasuu sax ku yahay sanadku inta kasuga ka sokaysana waa sugaya waa qowlu saxaabi hadal asxaabi wey wuxuu ka warramayaa masaa'ilkii baabkani ulahaa mid ka mid a baabkani tacriif buu leeyahay xukun buu leeyahay xikmad buu leeyahay shuruuduu leeyahay hab loo soo ceshada ayuu leeyahay mufaaraqaad iyo muwaafaqaad isaga maaragtay gabadh la soo ceshanaya talaqaba ay leeyihin ilaa adigu tobaneeyo baxsi baa uu yeelan karaa qaarkood waynu soo xusnay muqadamada halkan waxa uu ku sheegayaa marka ninkii uu doonayo inuu gabadhii soo ceshado in loo samaynayo markhaati alaaqii baa ilaahay uu sheego waxa uhi waashhiduu daway cadlin minkum laba markhaati u sameeya dalaaqa furiinka soo ceshigiina waa la mid guurkiina waa la mid waaya cimraan ibnu xusein markii la weydiiyey wuxuu ku yidhi waar waxaad samaysaa markhaati u samee soo ceshiga furiinkana soo ceshi u same markhaati u samee labadaba waa u baahanya markhaati waa masaa'il xasaasiyo dee muran baa ka iman kara wacan ibni cumara radia allahu canhuma annahu cabdillaahi bni cumar dallaqa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisii ayuu furay waa kii ku furay iyadoo maxay ku sugan saynu kusoo arkaynay fi lxayn qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam licumara nebigu cumar wuxuu ku uhi murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshaday muttafaqun calayh muxuu yahay kama hayaanuba xagga dama ku yimid dalaya waa dariiqo kaloo kaa cismaan uu leeyahay un cibraan uu leeyahay waa adiga arkayaoo dee sheekhu muxadisna waaye faqiihna wuu yahay hadduu xadiidka afarkaa mawquufka ahi sheegay in markhaati loo baahan yahay gabadha marka la soo ceshanayo xadiidkan saxiixeynka ku suganina muxuu tilmaamay oo uu ihi soo cesho laakiin shardi ugamuu dhigin markhaati ya kani wax markhaatiya muu sheegin xadiidkan saxiixaah hadduu xadiid kaa hore sheegay afarkaas marka markhaatigu ma shardi baa mise ma aha xadiidkan iyo qowlkan saxaabiga labada midna waxaad ka arkaysaa inuu shardiya midna inaanu shardi ahayn ba sharaxa eeg waxa halkaa ka muuqanaya in alrajcatu laabudda an takuna fii alaaqi rajciyin alaaq la soo ceshan kara waa inay waxaynu ka arkaynaa oo kale gabadha raali noqoshaheedu waxba shardi ma aha marka gabadha la soo ceshanayo in iyada la ogeysiiyo agteeda la isla taago waxba shardi ma aha wuuna iska wanaagsanta wehe iska fiican sababtuna waxa wey dee qofkani waa qofkii nolosha kula wadaagaye si ay qaanacaad ugu noqoto inaad iyada u yeedhaan laba markhaati u yeedhaad tidhaahda eblaayo waan ku soo ceshaday guurkayga hore aan kusoo ceshaday la soco imikaba ha ku qanacdo haddii kale waxay is odhanaysaa malaha wuu ku madowsanayaa une iyadoo aada cadadbaxday unbuu iska sheeg sheegayaa soo ceshi oo way shakiyaysa marka shardi maaha laakiin ogeysiinta sida axaadiistan aynu ka arkayno waa xaq ninku uu leeyahay isagun bay tahay inuu sugo soo ceshigaasi haddii uu sidaa u dhacana wuu hirgelaya oo waa xaaskiisa culimmadu waa isku khilaafeen ma shardibaa in loo sameeyo soo ceshiga markhaati fadahaba aimatu salaata ila istixbaabiha wa cadami ishtiraaiha wadahaba alimaamu shaaficiyu ila ishtiraaiha almuhim imaamu shaafici laftiisa waa isagunbu mala gaaruhon sheegay lakiin madhabta shaaficiga waxay macruuf ku tahay inay sunad un tahay oo aanay waajib ahayn jumhuuru lfuqahaa waxay u badan yihin oo la odhan kara afartooduba marka madhab ahaan loo eego shaaficiyada inay sunno tahay unbay qabaan soo ceshigaas soo ceshigaasi inuu sunno yahay waayo mar walba waktigii salafka gabadhuu soo ceshanaya ninku markhaati inuu u samayn jiray lama sheegi jirin cumar laftiisa nebigu mu odhanin markhaati u samey inankaagu markuu gabadha soo ceshanaya saa daraaddeed waa iska sunna wabucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalika in araaduu islaaxan aayaddaana ilaahay wuxuu ihi raggu iyagaa ku xaqla ninkii gabadha furay inuu soo ceshado hadday wanaag u jeedaan markhaati ha geliyeen mu odhan adigu daliil ku adag oo ku caddi ma jiro aayaddaasi waxay ka shardi ka dhigtay ninku gabadha markuu soo ceshanayo haddii uu wanaag u jeedo weeye diin iyo qoysnimo iyo dadnimoba inuu ku wanaajiyo hadduu doonayo inuu ka reeyo laakiin haddii ay tahay inuu ku fasahaadiyo oo iyadana uu kaga aarsado ummadda xigtadeeda iyo iyadana uu ku dhibo maya soo ceshigaas ma ansaxayo sidaasi baa maaragtay aayadda laga fahmaya soo ceshigu muxuu noqon karaa marka nusuustan badankeeda la eego wuxuu noqonayaa qowl in qowlkii la isticmaalo a'imo fara badani waxay ku tegayaan ninku gabadha hadduu u galmoodo un iyagoo guri ku wada jiro ay ku cijo tirsanayaan in ficilkaa laftiisa soo cerashi uu noqonayo taa laftigeeda waa ku xisaabta waa maaragtay a'imo badan baa qabaa oo soo ceshigu qowlna wuu noqdaa ficilna wuu noqdaa soo ceshigu kayfiyadiisu waa inay kayfiye mashruucoo wanaagsan oo bilaa shakiya u dhacdaa oo labadaa markhaatina u sameeyaa iyadiiyo ehelkeedana u ogeysiiyaa si official ahoo la og yahay waanu idhahdaa xaaskaygii heblaayeen furay waan soo ceshaday rajactunbay dadku iska idhahdaan rajactu waan noqday wey dee isagay taas u gaar tahay laakiin waa inuu mufaacalo isticmaalo hadduu dee af carabi ku hadlayo hadduu af carabi ku hadlayo dee waa inuu naxweeyaa ile isaga af carabiga doontay waa inuu raajactu idhaahdaa ile baabu lmuraajaca falyuraajichu ayay sheegaysaa raajaca yuraajicu raajichu markaasu xadiidkuba suu sheegayo haddii kalena dee af soomaaligiisa iskaga hadloo ha idhaahda xaaskaygii heblaayo guurkaygii horaan kusoo ceshaday intaasaa ku filanay ama markhaatina ha u sameeyo waxba weliya wadaatoona taasi uma baahna laakiin si sugan waa inay u dhacdo usluubkeedu waa kaa weeye rajciyadu waktigeeduna waa intaanay gabadho cadadbixin maxaa lagu cadadbaxaa goormay cadadbax geli kartaa goormaanay si ahayna waa axkaam u baahan baabka ciddada inaynu gaadhno saddexdii jeer waa inaanay daahir noqonin ama saddexdii bilood dhammaanin ama hadday uur lahayd aanay umulin baabka ciddada waynu gaari baabkii rajciyadu waa kaa qofku haddii jaaniskan ilaahay uu siiye waa inuu ka faa'idaystaa intaanu ka dhammaanin intaanu ka dhammaanin inuu ka faa'iidaysto ayaa habboon usluubkaa wanaagsan ee bilaa shakigaana inu kaga faa'iidaysto haddii ay isku khilaafaan oo isagu idhaahdo waan ku soo ceshaday iyaduna ay tidhaahdo imaad soo ceshanin sudiqa biyamiini isagaa walahiisa loogu rumaynaya lannahu isagaa ayuu sharcigu saaray sidaasay ugu noqonaysa baabulilaa baabkii dhaarta weeye ilaaha macnihiisu waxa weye ninkoo xaaskiisa ka dhaarta muddo afar bilooda inaanu u galmoonayn intaasaa jimaacaagu uga yahay buu wallahiibuu ku xadfiyey lix bilood shan bilood afar bilood wixii ka sarreeyay haddii arrintaasi ay dhacdo fa huwa muuli isaga magaciisa muuli baa la idhaahdaa gabadhiina waa tii uu ka dhaartay baabkan baa imanaya markaa haddii aynu axkaamtiisa sii qadinno waxa weeyaan muddadaa uu ka dhaartay ee afarta bilood iyo wixii kasii badana haddii afar bilood ay ka yar tahay iyadu hadal ma leh ma ma caban karto ma ashkatoon karayso laakiin afar bilood iyo wixii ka badan haddii ay tahay ama afar bilood wixii ka sarreeya inay iska sabirtana xaq bay u leedahay inta muddadaasi dhammaanayso inay ashkatoodana xaq bay u leedahay inay ashkatooto oo qaadiga u ashkatooto waxay ku ashkatoonaysaa dee ninkani xaqii aan ku lahaa ha ii fuliyo ee labada qof dhex mari jiray mucaamaladii jinsiga ahayd u ka dhaartay dhaartiisana isagaa isu qabee dee kafaara gud ha ka bixiyo waa qodob hadduu taa diido dee ha ifuro labadaa marka ay soo bandhigto qaadiguna labadaasi uu qadimayaa ninka ila isagaa udhaxeeyo jeerkiiy wuxuu leeya warya labadaa mid un yeer haddii uu markaa furo warkuba u dhammaaday hadduu iyadii u noqdo arrinkeediiyo gurigiisii u hoydana wuu ka fallaagoobay kolkii hore markaana dee isagaa kafaara gudkii uu ku waajibaya hadduu labadaa diidu idhaahdo furina maayo hooyana maayo qaadigaa dalqad ka furaya wa saddexdaa khiyaar baa yaalla labu kari karaa midna ma kari karo dee hadduu diida wey qasab baa laga furaya baabka waa intaa xukun tilmaantiisu waa taa weeye inuu qofku ficilka noocana sameeyaana oo xaaraan ficilka noocana inuu sameeyo qofku oo uu dhaarto iyaduna wax aan xalaal ahayn weeye oo aan adigu shay aan hagaagsanayn wey ficilka noocaas muddada intaa leeg inuu ka dhaarto xikmadda arrintan loo yeelay ee baabkan loo qoray aayadda ugu soo degtay suuratulbaqara ku sugan aynu akhriyi doono laba boqol iyo lix iyo labaatan waxa weeyaan ruuxii dumarka ahayd oo loo diidayo dhibaatada tag iyo dumarba in la dhibo lama ogola nebigu wuxu uhi laa darara walaa diraara qofku yuu dhibin dadka isagana yaan la dhibin isaguna yuu isdhibin ina adarara yuzaal qawaacidda shareecadeennay ka mid tahay wixii dhiba inaan la ogolayn diintu waa dayn dabacsan oo dadka u nafisinaysee in la isku waxyeelayo lama ogola marka ruuxan dumarkaa qori ma aha xajar ma aha halkan uu yuururi maysee oo raasinuuna keli mayse xaqeeda waa inuu siiya jinsiga ah iyo dhamaanuhu wixii ay isku qabeen danihiisu u dhaardhaaranaya meelahaasu u warwareegaya afka u taagaya haddii uu markaa xaqeedii fulin waayana sharcigaa uga qaadaya warku saasuu ku cadya xikmadda ku jirtaana waa taa weeye daliilka qur-aanka ilaahay baa wuxu uhi liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaqa faina allaha samiicun caliim kuwa dumarkooda ka dhaarta afar bilood ha la sugo markii la sugay hadduu soo noqdo oo iyadii uu gurigeedii ugu noodo ilaahay dembigaa waa ka dhaafay kafaara gudana iska bixiyo wain cazamu alaaq hadduu furitaan go-aansaduu furana dee ilaahay wuu maqlayaa ayuu hadhow ka noqonin oo mura keenin mu odhanin maan furin yuu odhanin aayaddaasaa daliilu ah nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka dhacday inkastoona afar bilood gaadhsiino muddo yaro kooban isaga ay ahayd way ka dhacday tan laftiisu inuu dumarkiisa ka dhaartay saynu xadiidka ku arki doonno laakiin kaa xaaraanti kaa muddada dheer weeye isaga laftiisa waa lagu qabsaday ka dhaarashadaa uu sameeyey markaynu soo ururino baabkaasi waa kaa weeye marka cidda ficilkaasoo kale samaysa ee muddadaa dheer ruuxii dumarka ahayd ka dhaaran ee ninkeeda aanay ka sabri karin sharcigu sidaas u xakamaynaya haddii ay iska dulqaadatana dhib ma jiro oo ashkatood lama odhanayo kor hadday iska sabrayso can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi aanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ka dhaartay min nisaa'ihi dumarkiisa waxarama wuu iska xaraam yeelay fajacala alxalaala xaraaman shaygii xaraamtahaa buu xalaal ka dhigay wajacala lilyamiini kahaarata wajacala lilyamiin dhaartii uu marayna wuxuu u yeelay kafaaratan kafaara gud ayuu sameeyey rawaahu tirmidi warawaatuhu hiqaatu wasawaabu fiihi annahu mursal can shacbi can الnabiy waa xadiid mursal ah qaybaha mursalkuna dee aan adkayn buu ku jiray inuu dumarkiisa ka dhaartay ayaa uu sheegay asalkani ama xadiidkaa mursalkaahi sidaasuu sheegay alaa alaa rasuulu اllahi wuxuu ka dhaartay min nisaa'ihi waxarama xaaraan baa iga tin buui fajacala alxalaala xaraaman dee dumarkii oo xalaal u ahaa buu uhi xaaraan baa iga tin markii lagu qabsadayna wajacala lilyamiini kafaara dhaartiisii wuu ka kafaaro guto dumarkiisii xalaasha u ahaaba la xidhiidhay xadiidka ku xigaa la macnaa wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yihi ibnu cumar idaa madat arbacatu ashhur afar bilood kolka ay tagaan markii uu dhaartay laga soo bilaabo wuqifa almuuli ninkii dhaartay waa la joojin maxkamaddaa la soo taagi ama arrinkiisaa la xakamaynayaa inuu sii wada la oggolaan maayo xataa yutalliqa jeeruu gabadha furo halkan isu soo taag baa la odhan iyadii ku noqo wuu diiday waa la hor joogsanaya ilaa uu furayo walaa yaqacu alaaq alaaqu iskama dhacayo xataa yualliqa jeeruu isagu furo dalaaq dhici maayo dee isaga horta loo bandhigayaa laleeyahy fur hadduu diido dambe waa looga furi xadiidkaa hore wuxuu tilmaamayaa min xadiidi caaisha nebigu inuu bil ka dhaartay marka dee baabkii ilaha dhaarasho way tay laakiin ma soo gelaya axkaamtii ilaha waa mudayan markii sagaal iyo labaatan habeen meeshii uu hoyanaya gaarka hayd uu joogayna wuu iska soo daadegay dumarkiibaa doonay inay saxaano waxay idhaahdeen oo soo adigii dhaartay bisha dee bishu sagaal iyo labaatanna way noqotaa soddonna way noqotaa ee sagaal iyo labaatanki baanu qaadanay buui sababta uuga dhaartayna waxay ahayd markii ay ku buuqeen sallad bay daba qaateenoo waxay idhahdeen masaariiftii keen dee ile dumar baanu haynay salladaasi meella ku hadhi mayse kow xaq bana iyaguna dee xaq bay ulahaayeen inay saygooda masruufkii weydiistaan xaq bay ulahaayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayey laydhka uu shiday inay la qabsadaanoo siduu adduunyada isaga nacay iyaguna ay u nacaan kol haddii dumarka ilaahay uu abuuroo dhan ay iyagu ugu fadli bateen aswaajuhu daahiraat min ummahaati lmu'miniin macnaa dee dumarkii fadliga badnaa oo hooyooyinkii muminaad mu'miniinta o dhan kol hadday noqdeen ilaahayna uhi lastunna lastunna ka axadin min annisaa dumarka kale lama mid helin dee inay dheeraadkaa waxay ku helaan la qabsadaan oo wuxuu doortay ay doortaan tanaa weydiiso tan kalea weydiiso dhowr baa soo shirayoo way ssoo tubeenoo wixii bay ku akriyeen kolkaasuu uli raalli haada waaba kaa hadalkaa ka soo booday ba nebi intaa inaanaan idiin iman waaya waxaa halkaa laga arkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintan wuxuu u sameeyey edbin bay ka ahayd edbin iyo isagoo u muujinaya inuu xanaaq meesha adduunyaday ku dirqiyayaan inuu ka xanaaqsan yahay taasuu ku edbinayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii dambena arrintii ilaahay baa soo galayoo suuratulaxsaab akhirkeedaad ka akhriyi karaysaa dee waa tii la yidhi ama adduunyada doorta ama ilaahay iyo rasuulka iyo jannada ilaahay iyo rasuulka iyo jannada doorta dumarow ama adduunyada doorta oo sida dumarada kale wax loo siiyo dee xaqiinnii ha la idin siiyo fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxan jamiila aan adduun idin siiyaan idin fura ku dheh haddaa adduunya doonaysaan haddii kalena la qabsadoo nebi maxamed la jaan qaado dee adduunyada iska naco ilaaha iyo rasuulkiiyo aakhira door rasuulku wuu iska daayay baashe iyadoo dahab oo buurbuuran oo doox rogmanaysa ama ad qaadan baa layidhi maya iga daaya buuhi ajuucu yawman wa ashbacu yawman maalinna waan dhargi maalinna waan gaajoonay iska daaya buui qaad ama dhargahaasaan iska ahaanay iga daa sidiisaa la qabsadadaanay markaasay dumarkii yidhaahdeen mee sidaasaanu raalli ku noqonay sidiisaasunbaanu mar qaadaama dhargaha ula haanayna haddaba baashaa meel iska dhignay kolkaasay dabeetana la yidhi dumarka kale waa ka sarraysa sidaasiba markaa qisadu ay ahayd marka ilaha nebigu waa mid mubaaxa buu ahaa liannahu axkaamtii iluhuba ma soo gelayso intee dhaarig ninka ay ka dhici kartuunbu usoo qaatay halkan mooyaane mar haddaanay afar biloodba gaadhaynin waktiga axkaamtan imanaysayba maaha ama gabadha ay ka ashkatoonaysa ama maxkamad la geynaya xikmadda muddadan loogu qiyaasay ama loogu jaangooyey dee sharcigu waa xakiima ilaahay baa yaqaano addoommaha abuuray raggooda iyo dumarkoodaba waa muddada gabadhu ay ninkeeda ka samri karto muddada ay ninkeeda waa thuluthu sana sanadkii saddex meeloba meel weeye marka hadduu maqan yahay waynu soo fasax qaataa thuluthu sana iyo rubcu sana iyo waynaanu ka badin waa kii cumar ibnu khadaab arrintaa dee weydiinaya inantiisii xabse ay afka qabsatay lahayd aabba adigoo kale anigoo kale ma weydiiyo aa masale sharci ay noqoto sharci baa inaga galay bal wax ka bidhaami buu wax ka sheeg dee afar bilood iyo meelahaasaan odhan lahaabay sidii buu markaa ciidamada ugu sarjaray in fasaxa lagu soo bixiyo afar samo afar bilood xikmadduna waa taa weeye laakiin haddii aan waa si guud weeye si guud xukunka caamkaa weeye dadka waa laga yaabaa qaar inay kaga dheeraan karto qaar ka yaabaan karto laakiin waktiga dhexa un baa la qaadanaya hadduu qofkii haddaba xaaskiisii u galmoodo oo markii la xukumay soo laabto dee kafaaradii baa lagu leeyahy waa inuu la yimaadaa kafaara gudkii kafaaradii waa inu la yimaada kafaaradaasina dabcan wuxuunay noqonaysaa kafaarada laba qaybooda kafaaro yar iyo kafaaro weyn kafaarada weyni waa ta qofku marka uu wax dilo lagu yeesho ama xukunka di arrinka dihaarka la yidhaahda marka uu ka dhaco addihaar lagu leeyahay laakiin kafaaradan waa tii yaraydoo waa kafaarat lyamiin suurat lmaa-ida ilaahay uu ku tilmaamay ku xus aayadda sideed iyo sagaal iyo sideed walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum ulaymaana fakafaaratu ircaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxaa usoo horeynaya toban miskiin inuu dhergiyo ama dhar u geliyo ama addoon xoreeyo saddexdaa cuncunka ah ee waxbixintaa hadduu waayo saddex cishaha soomo masale markaa waa mukhayara ama culimada qaarkoodna murataba bay ku sheegeen macnaheedu waxa weeye markuu cunadaa uu siinayo waayo dharkiihu uu siin lahaa uu waayo addoonku xorayn lahaa uu waayo kadib buu soomka usoo gudbayaa qofku waa inuu laakiin intaa waayo sa aayaddu sheegaysa وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت وحن سوق ليبول بضعة عشر رجلا دور إيا طبعا إريق بضعة الصومالي إن دور بون نقن وترى صدح كبلا من تسقالنا كهوصي صدح إلى سقال بضعة عشر رجلا دور إيا طبعا من ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي دمان تود وراهاين كلهم دمان تود يقفون المولي قف كان دارته ويسو جوجينيه معنى يحددون له مدة الإيلاء المباح أربعة أشهر أف أفر بلود بيكو حكمينيه إنانو دارتي سسيو ودن كرين afar bilood kol haddii la gaadho inaan laga aqbalaynin inuu sii wato xaaskiisoo ka aqbasho mooyaane hadday iyadu ka aqbasho iyadaa khiyaar leh laakiin hadday diiddo inaan loo ogolaana inuu dhaartii kusii madaxadaygu sii wado aahaartii baa isxoojinaysa intaa aayaddu ay sheegtay saasay asxaabtu ugu camal falayeen wacan ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana ilaau ljaahiliya berigaa hore iilihii jaahiliyadu dhaartay jaahiliyadu dumarka ka dhaaran jireen waxay ahayd asanata wasanatayn sanad iyo laba sanad laba oo la sugayay uun dhanku doonaha u dhaqaaqee fawaqata allaahu ilaahay baa wuxuu u waktiyeeyey macnaha ku soo xadiday arbacata ashhur afar bilood ninka afadiisa ka dhaarta liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar biloodun hala suga baa qur-aanku uu yidhi afar bilood hala sugo arbacata ashhur ashhur dhaartu hadday tahay mid afar bilood ka yar falaysa biilaa iilaa ma aha macnaha iilaagii sharciga ahaa ma aha macnaha iilaagii qaadanaya axkaamta baabkan ma aha dhaar way tahay dabcan hadduu bil ka dhaarto laba ka dhaarto toban cisho ka dhaarto mar haddaanay afar bilood gaadhin iilaa maaha wuxuu uga jeedaa axkaamtan aanay qaadanayn wax la isku ashkateeye oo markaa isagii la yidhaahdo furo oo iyadii kafaara ay ka waajibto saas oo kale adigu nidaamka la mariyo ayaanu ahayn laakiin dee dhaaro weyd kol hadduu ka dhaartay xaaskiisii inuu muddada dhammaystiro wuu heli karaa sida nebiguba bishii u dhammaystiray wuxuu heli karaayoo kale inaanu dhammaystirin be iyadii uu la dhaqmo wuxuu ka dhaartay uu yeeloo kafaara gudka bixiyo kafaara gudka uu bixiyo labadaba uu leeyahy waxaa halkaa aad ka arkaysaa nidaamkeennan islaamku inuu yahay nidaamu alhadmi waalbinaa jaahiliyadiina wuu duminayaa nidaam wanaagsan oo fiican oo dabacsanna wuu dhisayaa oo islaam la idhaahdo oo sanadkii iyo labadii wuu dumiyey ilaa cidda tirsiguna sidaasuu ahaaye gabadhu in marka la furo ama laga dhigto waxay ciddo tirsanaysay ila alxawl sanad bay ciddo tirsanaysay bacadbaxaku asayda sidays asaydana iminka muddadeera kooban dumarku la daran yihin sanad bay sidays tan iilahanina sanad iyo labo ahaa ilaahay waa kaa soo koobay marka afar bilood baa lagu soo koobay iilihii haddii kale falaysa biilaain axkaamtan qaadan maayo hadduu qofkii ka dhaartay inuu kafaara ku sameeyo iyo inuu sii wado labadaba uu leeyahy in kaana hunaaka cudru min alwadi fi zawji aw zawjati amarahu alxaakimu an yafiya bilisaanihi bian yaquula mataa qadarta cala alwad aw qadartu cala alwadi wadiid haddaa maalan qofkan ilaha marka afartii bilood la gaadho ee la yidhaahdo fuli wixii aad ka dhaaratay ee liqaaga ama la kulanka xaaska ahaa hadduu dhaa dee cudurdaar cudurdaar baa jira cudurdaar baa jiro dee waan xanuunsanaya hadduu idhaahdo waxaa la odhan doonaa kolkaa ballan qaaduun oo saxeexuun marka u horreeye aada cudurdaarku kaa baxo inaad fulinayso saxeexaasunbaa laga qaada isagii alihi saas sidaa markaa aada arkaysaa islaamku wuxuu uhelinayaa dadka ducafada iyo maatida iyo qof walba xaqa uu leeyahay buu siinaya baabkaasi kaasuu ahaayo waxaynu ku dhex jirnaa lawaaxiqdii dalaaqa ama lawaaxiqdii nikaaxa baabka nikaaxa marka la sheego baabo badan baa jira oo ku lifaaqan lagu daba shaaro ama la dabageliyo oo kuwan aynu marayna ay ka mid yihiin oo meel mustaqila laguma sheega nidaamka qoyska oo baabka nikaaxa marka laga warramayo ayuunbaa kuwana lagu daba daraa ilaan iilahan iyo dihaarkan iyo nikaax lama yidhaahdo oo iyagii guurba ma aha ee waa kala tag iyo furiin iyo wixii la mid a laakiin halkan axkaamtii qoyska maadaama lagu soo ururinayay taasay noqotay in munaasab ahaan halkan lagu sheego baabu dihaar dihaarkiibaa halkanna lagu sheegaya marka dihaarka muuqaalka uu leeyahay macnaha tacriif iyo tilmaam buu leeyahay xukunna wuu leeyahay xigmad axkaamtan loo jideeyeyna waa leeyahay dihaarka waaya farqi baana jira hunaak farq qabla alislaam wa bacda alislaam macnaha dihaarku xukumkuu lahaa islaamka ka hor iyo kadib baa kala duwan marka la eego meesha lagaga hadlay ama xukumkiisa lagu sheegay qur-aanka xadiidka ijmaaca saddexdaba waa ku sugan yahay tilmaantiisa haddii aynu sheegno tacriifkii weeye tacriifkuna waxa weeye maa yaqtadii tasawuruhu tasawura almucarafi aw imtiyaazahu can hayri culamada fadliga mandiqa ka hadlaa tacriifka tilmaama marka tacriif waxaa loo yaqaanaa waa shayga marka la sheego wixii la sheegi lahaa uu macrifo noqonayo ayaa tacriif la ydhaahda waa waxa marka shay marka la tilmaamayo wax lagu qayaxo ayaa tacriif la ydhaha marka hore luqa ahaan baa loo eegaa dabeedna sharci ahaan xagga luqa ahaan waa min adahri dahara dihaaran dahr dihaar dahri unbaa laga soo qaatay dhabar xagga sharcigana waxa weeye ninkii oo gabadhiisa ku idhaahda anti calaya ka dahri ummi dhabarka hooyada oo kalaad iga tah muxuu dhabarka kala doonay jidhka meelo kale uugu shabihi waaye erey sidaa carabtu ay u isticmaali jireen bay ahayd hooyaday oo kale aad iga tahay siday dadka soomaalida u yidhaahdaan ayay carabtuna u ama inantayadoo kale aad iga tahay ayay carabtuna u odhan jireen dhabarka hooyaday oo kale aad iga tahay macnaha siday hooyaday iga xaaraansantahy galmadeedu baad adigana iga xaaraansantay ayay ka dhigantay tilmaantiis waa noocaa ereygaa marka uu ku dhawaaqo afadiisiiyo u mehersan uu kula hadlo waxa loo yaqaanaa mudaahir baa la idhaha waa mid dihaartamay erey waafaqsan oo af soomaaliya haynu u dhiibno ma hayno leanna waxaynu isticmaallaba maaha innaga saddexda iyo waxbay u dhiibaan saddexdii baad iga tiyaxasay dhacdaan ereyganna way isticmaalaan waa iska xaaraantinimayn innaga xaaraan baad iga tahay inantayadaad iga tahay waxaa way idhahdaan waxa culimmadu ay markay halkaa marayaan tacriifkiisa ay xusaan hadduu xubnaheeda kale mid ku shabaho ka waran lugta hooyaday baad iga tahay dhakada hooyaday baad iga tahay ilaila hadal badnaantu meel walba way la mari kartaa ama inantayadoo kale aad iga tahay ama edadayoo kale adigu maxaarimta kale mid ka mid a hadduu ku shabaho iyaduna waa dihaar bay noqonaysa hooyada waxba qayd maaha ee qof kasta maxramkiisa hadduu ku shabaho waa dihaar dhabarka xubin aan ahaynoo xubnaheeda kale hadduu ku shabahana dee xikmaddii iska xaaraantinimaynta ahaydee u jeeday meeshii way maraysa dhabar buu sheegay hadduu dhaka sheegana waa la miduun iska xaaraantinimayntiibaa taalla meesha taasi waa tacriifkiisa iyo tilmaantiisa waaya xukumkiisa waa xaraam in sidaa loola dhaqmo gabadha lagula hadlo arrin aan bannaanayn oo shareecaddu oggolayn weeye sida ka muuqanaya aayaadka ilaahay uu kaga hadlay xukumka dihaarka oo ku sugan suuratu qad samic ama suuratu lmujaadala bilowgeeda ilaahay baa wuxuu uhi wainahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura waa xukumka inta inaga waafaqsan weeye wainahum layaquuluuna waxay odhanayaan kuwa dihaarka samaynaya munkaran min alqowl wax xun oo hadala wazuuran iyo dembi waxay ku dhawaaqayaan waa dembi iyo hadal xun ayuu lahay dembi lagu sheegaya ama xaraam in inantayada adeegto hooyadayda adeegto eedadayda adeegto maxramkiisa inuu ku shaba gabadhiisa waa xaraam wey xagga sunnahana inaanu bannaanayn waxaa tilmaamaya xadiidka khawla bintu malik iyo xadiidu salama ibnu sakr axaadiidtaana waxaa ka muuqanaya dariiqada noocana in gabadh loo furaa inaanay xalaal ahayn aynu ku arki doonno baabka dihaarku farqi buu leeyahay islaamka ka hor iyo kadib berigii hore ee islaamka ka hor wuxuu ahaa dariiqada wax loo furaba markuu ninku gabadhiisa furayo sidanaa loo furi jirayba noocana siyaabaa loo furay ka mid ahay sidaa daraaddeed ayaa gabadhan khawla la idhaahdaa markii ninkeedii uu ka dihaartamuu hi dhabarka hooyadee oo kale adiga ayay usoo ashkatootay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasay tidhi dhal iyadoo nebiga la hadlaysa ninkeedii ka cabanaysa doonaysa in reerka la isku celiyo waa islaan gaariyahoo wanaagsanoo reerka dhismihiisay jecesha marka way u kitaab hala ii kitaab furabay leedahay iyadii baa soo dacwotay markaa waxay leedahay ninkani carruur badan baan u dhalay carruurtaasi jidhkaygii waa jancis dhallinyaranimadaydii buu dhameeyey maalkaygii wuu dhameeyey anigu isagaan ku baxay bay leedahay isagaa la ii tiriya aan ku baxay meelaan u kala tagna iyo wakti aanu kala tagna toona ma jiro markaa nebiguna wuxuu leeyahy dee baabaan kuu eega ma hayo leannahu sidii wax loo furi jiray baa kuu furay dee ninkani isna wuu soo taagan yahay iyana way soo taagantahy ilaahay baa soo dejiyey qaybta u horaysa suuratu lmujaadala qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allahi wallahu yasmacu taxaawurakumaa ina allaha samiicun basiir ilaahay wuu maqlayaa islaanta kula doodaysa caaisha waxay leedahay cajaa'ib ilaahay baa khabiiraho wax walba ogsoon aqalkii aanu ku jirnay dhinaciisay fadhiday hadqoobaalka oy nebiga kula hadlaysa aniguna dhinaca kale unbaan buulka ku jiray hadalkaa dirqi baan ku maqlayay iyagoo ay ag fadhiyaan ilaahayna wuxuu leeyahy qad samica allahu qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha markaa inaan ilaahay waxba ka qarsoomayn baa cad bay leedahay caaisha markaasaa dabeetana halkaa ilaahay uu kaga hadlay dadka hadalkaa odhanaya inaanu hadalkoodu wanaagsanayn iyo xukunku waxa uu yahay marka u horeysaba in lagu leeyahay addoon inuu xoreeyo hadduu addoon waayana laba bilood inuu soomayo hadduu labadaa bilood kari waayana in maxay lixdan miskiin uu dharginayo saddexdaasaa kasaare gudkii uu noqonaya waa kasaaradii weynayd wey waa waxa ka ratibmaya ka dhalanaya nataa'ijka dihaarka ka dhalanaya wey qofkii marka uu soo noqdo marka tacriifkiisu waa kaa xukunkiisuna waa kaas suuraddiisa marka lasii loo sii dhaandhaco waxa weeye qofkan waxaa laga doonayaa laba arrimood miduu markuu gabadhii ereygaa ku yidhaahdo ama waa inuu dalqadii ka dabageeyaa ama waa inuu iyadii la mucaamaloodaayo kafaara gudkii uu bixiyaa kafaara gudkan weliba weyn ee kii iilaaha ka weyn isagu wuxuu kaga duwan yahay muddo laguma xadidayo iilaagu muddu ahaa laakiin kan muddo laguma xadidayo waayo muu mudaynin muddo umuu samaynin والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون بآيات الشيخ إنك أنتو ظهار سمعيه كبردي هاتنا إسكهيس عود كواك النقشة معناها dib intuu kolkii hore ka dihaartamay haddana iska sii haysa ilaa hadduu dihaarkiiyo dalaaqay saraaciyo warku u dhammaan laha ee intuu dihaar sameeyey u yihi dhabarka hooyadee baad iga tahay haddana hadduu iska sii ag joogo macnaheedu waa inuu xaas ahaan u hayste wey markaa kafaara gudkii ha bixiyo kafaara gudkii ha bixiyo kafaara gudkuna waa saddexdaa qaybood mar walbana qeyd waxay aayaddu ka dhigaysaa min qabli an yatamaasa intaanay istaabanin ka hor intaanu u galmoonin ka hor waa inuu kasaara gudka bixiya waa inuu labada bilood sooma waa inuu addoonka xoreeya waa inuu lixdanka midkiin quudiyaa xukunku waa caynkaas waa nataa'ijka ka dhalanaya waa kii beri dambe cumar ibnu khadaab islaantanoo gabowday soo maray isagoo wafdi iyo safar ballaadan hogaaminaya ama ama maaragtay adu safar unay ku jiraan islaantiibaa cumar u gacan haadisayoo kolkaasay ayuu ku soo dhawaado dhegta ayuu u saaray afka macnaa afkeediibuu ku dhoweeyey dhegtiisa mudday ku akriyayso dabeedna isa halkaasuu dhegaysta oo kolkaasa asxaabtibaa canaanto waxay dhahaan islaan cajuusada halkan u iska taagan baad dhegaysanaysaa maanta o dhan iyadoo colkii oo dhami iyo madaxdii kusugaysay taagtaagan yihiin waar miskiin baa ta islaanta miyaa taqaanaa bu way ma islaan ilaahay dhegaystay bu cumar ka dhaqaajinayaa ilaahay baa dhegaystay qad samica allahu baa ilahaa bu ilaahay baa maqlayay marka ilaahay baa dhegaystay san uga dhaqaajiyaa bu arrimahaanaad miisaamaynoo islaantan baanad macrifo ulahayn bal dadka iska hubsan wallaahi haddii ay maantao dhan waladi lahayd waan dhegaysan lahaa maan fadhiisteen buui ilaa inaan salaada idhaa iyar fasaxaan soo tukadee mooyaane waa cumar xakiim bu ahaa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته من باحاستي سي كدارتي دارتا نوعنا كحرانتي نميون ده ثم وقع عليها وكد الكفاي وقع عليها wuu ku dul dhacay waad garanaysaa adiguba faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu yimi calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka dhaartay wii la sameeyey faqaala markaa wuxu uhi innii waqactu calayha xaaskii aan la kulmay qabla an ukafira anoon kafaaro gudanin intaanan kafaaro gudanin kafaaro diyaar baan u ahaa dhaartii baan sameeyey kafaaro gud baan diyaar u ahaa laakiin way iga muruxsatay markaasuu iga qarxay qaala wuxuu uhi falaa taqrabhaa ha u dhowaanin mar kale xataa tafcala jeerood samayso maa amaraka allahu wixii ilaahay uu ku faray tacaalaa kor noqoya bihi isaga wuxuu ilaahay ku faray oo maxay ah kafaara gudkii war baltaa hore dhaclaya cafa allahu camaa salaf iska ilaaliyo iminkun dee kafaara gudka bixiyo wax kala garan mayne wax kaloo lagu sheegayaa ma jira kafaara gudkii ilaahay ku faray un bixigi walxadiidu xasan sheekhu waxa uu halkan u sheegayaa kafaara gudka horta waa daruuri sida aayaddu qaydka ka dhigtayna intaan loo galmoonin xaaskiweyn kafaara gudka la bixiya waxa isweydiin leh hadduu qofku liqaagii iyo kulankii sameeyo isagoon weli kafaaro gudanin ma kafaaro kalea lagu sii leeyahy ma taymistuubaaba way labalaabmaysa maya hal kafaarun baa lagu leeyahy kafaaradii kafaaratu dihaarka ahayd un baa lagu leeyahy taasuu sheekhu usoo dhigay marka wadigii iyo galmadii waa ka xaraam wey xaraam bay noqotay kafir walaa tacud riwaayo kale waxay lahayd wuxuu ku yidhi war bal kafaare guda uunoo ha ku noqoni ha ku noqoni tashbiihu zawjati bilum waalbaaqi ulxiqa bihi bilqiyaas dihaarkuna waxa weeye ninkii xaaskiisii hooyadii ku shabaha laakiin maxaarimtii kalena waa looga qiyaastay buuri qiyaas musaawi ah maadaamay maxaarimta kalena la mid yihiin aayaddaana xalaabtinimaystay ilaahu kafaare gubta inuu markaa galma sameeyo saasuu sheegay xadiidkaa intaasaynu ka faa'idaysana وعن سلمة بن سخر رضي الله عنه قال دخل رمضان بش رمضان بقى سوق شيء إن كان سوحه رمضان بقى سوق شيء فخفت وحن عبسليوه أن أصيب امرأتي إن أنحاف كيغا أصيب أما قال ما يوحي قد عام فظاهرت منها markaasaan iska xaaraantinimeeyey oonii dhabarkii hooyadeed aad iga tay bal intaasi uni joojiso carabaha iyo waxaasina malaha arrinkoodu dee waxaas had iyo jeer waad arkaysaa oo jimaaca iyo way ku yarka kanaayeen soomaalidu malaababa dad iska saahidee waaya ninkaasi wuxuu yihi intaa yare rabadaantaaba igu adkaydba rabadaantiibaan dabeetana iska xaaraantinimeeyadi bal inaan ka joogsada un dhagax buu isaga dhigaya fankashafa lii waxa ii bidhaamay buui sidaa kumay joogsan arrinkiie shay-un minhaa wax yaroo iyadii ka mid a ayaa laylatan habeen ii bidhaamay ma lugteediibuu arkay ma dhakadeediibuu arkay ma dahabkeediibuu arkay meeshii islaantii awoolida ii ahaydee dee aanu iska agdhowaynaan aqalka wada joogninba habeen habeenada ka mid a ayuunbaa wax ka muuqdeen buui wax iigu yeedhi kara inaanu kulanno fa waqactu calayha markaasaan u galmoobay markiiba nebigu waa shikatooday iimaankiisa ila qofka dilaye fa qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi bu uhi xardir raqabatan war qoor xoreeh qoortana waa la helaya addoon waa la helaya waktigaa faqultu waxaani maa amliku ilaa raqabatii raqabadaydu maahaya raqabad kale meesha ma joogto hadalkuu soo afjarayaaba raqabad kaloo bani aadam oo addoonahoo anigu aan hayaa ma jiro taydan un baadaan hayaa qaala markaa nebigu wuxu uhi fasum shahrayni mutataabicayni bal laba bilood oo isku xidhisan sidaa aayaddu ay sheegayso dee soon oo kafaara gudah qultu waxaani buuli ninkani waa nin codkabah in afla abaar ka baxama maqasho waxaani buuhi wahal asabtu miyaan ugu dhacay alladii asabtu wixii aan ugu dha ku dhacay ilaa min asiyaami soomunbuu igu gaadhayba kii horeba halkii hore layga raacayba soonbahe markaygii horeba waxaan islaanta isaga xaaraantinimeyn isaga joojinaya waa inaanan rabadaan ka sabri karayn bishaa bal tiyood laba ka dhigtay kawar wahal asabtu aladii asabtu oo wixii aan ku dhacay miyaan ku dhacay ilaa min asiyaam liajli siyaam soomka daraadii baan arrintii horeba ugu dhacay dihaarkii hore waxaan u galay iyo wixii ka dambeeyeyna waa soonkaasi iyaydaan isku fashilmin ma soon dambaad soo wadaa nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam inuu taagan yahay qaala wuxuu uhi acim haddaba waxaad quudisaa ood bixisaa faraqan min tamrin kolay timira sittiina miskiina lixdan miskiin kolay timira sii dabcan dee waa midkiiba maxaa ku jira miskiinkii maxaa ku fillaan kara timir dee nusro dalba dheh kiilowga malaba laga qararayaa isaga nusradal rubcna ka bari adigu nuskiilaba ka yare ma nuskiilaba dhe ilaa soddon kiiloba u badibo kolay ay ku jiraanoo timirahun bal masaakiinta siibu acim faraqan min tamrin sittiina miskiinan akhrajahu axmed waalarbaca ila nasaa-i wasaxaxa ibnu khusayma wabnu ljaruud waalxadiidu saxiixu ligayri xasanadu markay ururaan dhowr xadiioo xasan ama dhowr dariiqo xasani mutaabaca iyo shawaahid lagu sameeyo shayga loo yaqaano fi cilmi istilaax bay isla gaari karaan xasanun saxiixun ligayri oo xasano ururay wey olaa qaarkoodna dee saxiixbaabay ka dhigeen lidaat sidaas u sheegay xadiidkaas waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mida dihaarku inuu xaraam yahay oo aanu bannaanayn ninkani wuxuu islahaa cibaadada u dadaal laakiin laba xaaraamood oo kala dambeeyuu ku dhacay dihaarkii iyo kudhiciddii islaamka waxaa habboon qofku markuu dembi ku dhaco sidan asxaabtoo kale inuu murugoodo xalkana raadiyo isagoo la xidhiidhaya ciddii macrifo iyo aqoon leh fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaynu ka faa'idaysanaynaa kafaala gudkani inuu muratab iyo aanu mukhayar ahayn oo aynu uga jeedno sidaa aayaddu u kala horraysiisay baa loo kala horraysiinayaa faman lam yastatic bay aayaddu leedahay qofka kari waaya addoonka ayaa soomka u guuraya ka soomka kari waaya ayaa u guuraya raashinka laakiin mukhayar ma aha oo xaq uma lihid inaad iminka laba shay un baynu haynaa addoon ma hayno laakiin soomkii iyo raashinkii unbaa la hayaa marka inaad iska wahsataad ka bilowda raashinka xaq uma lihid ee waa inuu qofku soomka kari waayo xadiidka waxaa ka muuqanaya oo aynu ka arkayno qofku haddii uu iska ijtihaado cilmi la-aan inuu khata iyo gaf dhex fadhiisanayo diintana uu isku adkaynayo walan yushaada diina axadun ilaa halaba qofku haddii uu iska ijtihaado isagoon aqoon lahayn waxa uu dhex fadhiisanayaa waxaan la mahadinin sidaa daraaddeed bay u habboon tahay dadka dulaabulcilmiga ah ama weli aan cilmiga wax badani u dhaadhicin shakilaan inaana isqancinin hadduu qofku shakilaan isqanciyo isagoo wuxuu hayaana uu qaliil yahay wax badan shandada ugu jirin waxaa laga yaabaa inuu jaanjaamo oo laba afgaran waayo marka ninkan isagunbaa isqanciye wuxuu ihi wallaahi cibaadada u dadaalo dihaar isku dhagsiiyo haddana islaantiiba xagga noqoto wixiiba way ku dhalaaleen waa kan isagiiba kharash garoobayba cibaadada dadaalna u lahaa lixdankii mis dee lixdanka miski rabadaan intuu ku soomi lahaa bay ka akaleen intaasay ka cuneen waayo waxaynu halkan ka faa'idaysanaynaa qofka wixii khariisada ku kicinaya inuu iska daayo wixii maalan fitno ku kicin karaa inuu iska ilaaliyo ama dumarka ajaanibta ah iyo eegmadooda iyo laku wixii ku kicin karaa inuu iska ilaaliyo ama wakti xurmo leh oo wakti cibaado ah hadduu ku jiro xaaskiisa wixii ku ilaalinaya soonaha khatartaa inaanu gelinba ilaa naftu waa daciifado hadduu man xaama xawla alxima yuushiku an yaqaca fiih qofka seeraha ka dhammaan waayo hareerihiisa ee xoolaha seeraha hareerihiisa daajiya xooluhun barhtankunbay u geli waxaad arkaysaa islaamku macsiyada waxa la yidhaahdo wuxuu ku daweeyey ka hortag macsiyadu waa cudur markaa si aanay dadka uga dhicin ka hortag buu sameeyey oo kuwa aynu akhriyayno o dhami ay ka mid ahaayeen ka hortaggaasi hadduu qofku anfici waayo oo dabeedna uu macsiyadii bartanka ugu dhacana shay la yidhaahdo cuquuba oo edbin ah ayuu sharcigu saaray liyaduuqa wabaala amrih falka uu sameeyey si uu qaraarkiisa u dhadhamiyo war waxa ma waxanaakaas war maxaa kuu geeyey markuu fadeexad iyo ila cuquubadiina waxay noqotaa mid badaniya iyo mid maaliya labada way noqotaa dhaqaalaha in laga ciqaabo sida tan oo kale oo laga edbiyo iyo inay jidhka noqoto labadaba xaggaasaa laga maraya markaana waxaa kaloo halkan laga arkayaa ilaahay subxaana siduu addoommaha ugu naxariis kafaara gudkaasi baa lagu maydhayaa kafaara marka la leeyahy waxaa la rajaynaya inuu ilaahay kaga asturuu kaga salabeeyo qofkani dembigii uu galay sidaa darteed baa bahalka maalka la yidhaahdo marna qofka wuu wasakhaynaya markuu xaaraan yahay marka uu xalaal yahay uu ku kafaaro gutana ilaahay baa ku nadiifinaya waxaad arkaysaa samaaxadda islaamka iyo macaankiisa iyo dabeecsanaantiisa inay ka mid tahay shaygan la yidhaahdo addoommaha oo jirayayba islaamka ka hor sida dee aad ka arkaysa suuratu yuusuf iyo in la addoonsadayba nebi yuusuf oo addoonnimo loo iibsaday iyo qisada ku saabsan aajara oo nebi ismaaciil hooyadiiba ahayd adigu wuu jiray addoonsigu marka islaamkuna maadaama addoonsigu wax soo jiray uu ahaa dadka muslimiinta ee la qabsadana ee dagaalada lagu qabsadana la addoonsanayo meesha kamuu saarin laakiin arrinkiisuu saxay u jiheeyey markaa qofka addoonka ah in la xoreeyaabuu islaamku uu dhiiriyey siiba marka uu muumin yahay arrinta addoommaha uu saxay islaamku waxaad arkaysaa oo kale had iyo jeer jaanis waloo la fidinayaba ama qof kastoo arrinkiisa la saxayaba islaamku in badan buu ku saxaa idcaam idcaamu lmasaakiin masaakiinta inuu qofkani waxsiiyo quudiyo oo kafaara gudkii ayaa lagu daray masaakiinta quudintoodii iyo miskiin xorayntii iyo waxaasoo dhan waxa ay yihiin bulshadii oo dhaqaale dhexdooda laga samaynayo gurma deg dega loo fidinayo masaakiinta masalada latiifka ah ee halkan aynu ka fahmaynaa waxa weeye aayaddu markan ay leedahay qofka kari waaya فمن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإدعام ستين مسكينا لحدا مسكين هقودي قفك صومك كرواية قف كيباس الأورانا يو كرواية كيباس الأورانا يو كرية محاسة كريب نقون كراه halka waxaynu arkaynaa ninkani wuxuu ka cawday uun itaal darro ma aha laakiin waa maxay nin xooga weeye oo waxaan walaaba waa xooguu leeyahay soo maa waxaa islaanta ku kicinaya ku abaabulaya waa xooguu leeyahay dee itaal darra ninkii ma hayso laakiin waxa weeye maxaa la odhan jiray qofka hilibka iyo iska kari waaya hamuun bay ahayd ninkani hamuun buu leeyahay ama kamiin waxaad doonaysa dhaho naftii buu xejin laayahay oo la soo kacay marka taa laftigeeda in loo tixgelin karo karid la-aan inay iyana tahay fama lam yastadic inay soo geli karto haddii qofkii uu ka baqda inaanu naftii hananayn oo lixdankii bilow qofkii waa qof dhallinyaroa iyadii ag joogtayna waa dhallinyaro dee isku muruxsigoodii baan laga aamin ahayn ama inay macsiyo shuuqsadaanba oo habeenkiina ay wax sameeyeen maalintiina afka boodhka uu marsado dhaa waan soomanahay oo wax isku mulaaqmaan bal haddii waxaa laga shakisan yahay istidaaca la-aanta odaygii kari waayey soomka iyo kan xoog daraaddii la kari la ee iyadii iska xejin la in halkaa istidaaca la-aan iyo karid la-aan taa lafteedu ay noqonayso waa masale latiifahoo laga faa'idaysanayo runtii xadiidka nebigu mu odhanin calayhi salaatu wasalaam war wa adiganoo xoog baad leedahay oo jimaac baad u hamuumaysaaye jimaaca ha kaa jebiye soomkuye labada bilood soon mu odhanin waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofka damiirka lehe isagu dadaalaya xagga diin ahaan masalada marka la weydiiyo sharci ahaan jawaabtiisa in la qaadanayo waxaa simiyey jiraan haadiisi iyo madiisa in lagu xisaabtamayo hadduu wax qariyana da isagaa isu qaba ee qofka muftigii dembiga ma qabo ma kari karaysaa maya ma kari karayuunbaa jawaabtiisu ay ahayd jawaabtiisu marka lasoo ururiyo ma kari karayabay ahayd markaa muu sii faaqidinoo mu odhanin waad xoog weyn tahay waad caafimaad qabtaa dhallinyaraad tahay soon waxba kumuu sii cadaadin ma kari karaysi soomaa xaggaa uguur xagga idcaam waa masaa'ilka lataaifka ah ee laga faa'idaysanayo xadiidka weeye waaqiciga ah ee maaragta wax badan lagu sixi karo wallahu subxaana wa tacala aclam